maanta oo kale labaatanka bisha maaj sanadka labada kun koo iyo labaatanka waxaa adduunka laga xusaa maalinta farxadda adduunka laga soo bilaabo sanadkii labada kun saddex iyo tobankii qaramada midoobey waxa ay u dabaaldeg laga soo bilaabo sanadka labada kun saddex iyo tobankii qaramada midoobey waxay u dabaaldegtaa maalinta caalamiga ee farxadda si ay u aqoonsato muhiimadda farxaddu u leedahay nolosha dadka adduunka sanadkii labada kun shan iyo tobanka u-n-ka waxa uu bilaabay toddoba-iyo toban yoolal horumar waara ee la doonayo in lagu joojiyo saboolnimada si loo yareeyo sinaan la-aanta loona ilaaliyo dhulkeenna saddex weji oo muhiim ah oo u horseeda wanaag iyo farxad qaramada midoobey waxa ay ku markhaatiyeysaa qof kasta qaybaha bulshada iyo dowlad kasta inay ka qayb galaan xuska maalinta caalamiga ee farxadda haddaba golaha guud ee qaramada midoobey qaraarkiisii lixdan iyo lixaad ee labaiyo tobankii juulaay sanadkii labada kun labaiyo tobankii waxa uu ku dhawaaqay labaatanka maars in ay tahay maalinta farxadda adduunka isagoo u aqoonsaday ku habboonaanta farxadda iyo ladnaanta inay yihiin yoolal caalami ah iyo himilooyin nolosha aadanaha ee adduunka iyo muhiimadda ay u leedahay haddaba magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle waxaa sidoo kale lagu xusay maalinta farxadda adduunka ugu horeyna waxaa ka hadlay duqa magaalada jowhar saalax mudey cali isagao u hambaliyeeyey dunida oo dhan gaar ahaan magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle waxaanan ugu horeyn weydiiyey kaalinta ay ka qaadato farxadda nabadda deegaanka sida dadka in ay helaan waxbarasho shaqo iyo isdhexgal bulsho waxay ka qaadan kartaa kaalin aad u weyn oo mug leh taasoo ku dhiirigelinaysa qof kasta oo maaragtay ku nool bulshadaasi inay la qaadato sida qofka oo maka loo dhoolcadayn ama bogaadin loo sameeyo sida aan ognahay nabaddu waa shay qaali ah waxaa la yidhaahdaa qofka bini'aadamka hadduusan nabad gurda uusan helaynin noloshiisu waa ciriiri caafimaadkiisa ciriiri waaye noloshu waaba asaaska ugu horeeya ee qofka bini'aadamka ah uu weheshanayo waxa uuna sheegay duqa magaalada in ay nabaddu tahay nolosha qofka bini'aadamka waxa uu ku dhisan yahay nabad iyo nolol waxaana jiray ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe oo isna dhiggiisa ka sheegay in maanta oo kale ay tahay maalin muhiim u ah haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabeelle ee magaalada jowhar madiine cadow celo oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadashay kaalinta ay farxadda ku leedahay isku haynta qoyska iyo guud ahaan bulshada
haweenku waaba qaymeeyaan anaga farxad ana weligayna colaad ma nihin qalbigayna farxadda u jecel yahay inaan farxad ku noolaano inaan farxad maxuu hetood caruurtayna ay hesho aad iyo aadan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadaan maxaan ka oorataana aan u qaymayna haddaan farxad u jirinba maba laysla jireenba nolosha ay ka mid tahay farxaddu haddaan qoftu ayna farxad haysanin wax ma bara karto hadday ayna farxad haysan hooyadu ma dhaqmi karto haddayna owlaadeeda ayna farxad haysan maba jirto noloshaan leedaha meelaan farxad aalin nololna ma jirto aad iyo aad ay farxaddu u wanaagsan tahay qoyska maxaanku yidhaha aan farxad haysanay waa qoys mugdi muxuu yahay doorka ay haweenka ka qaadan karaan kaalinta ku aadan in farxad lagu noolaado kaalintaan ka qaadan karna waxay tahay inaan hooyaan naha anagu u sheegno qoys walba farxaddu waxa ay qiimo leedahay sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda degmada jowhar sheekh xuseen macalin xasan ugu horeyna waxa aan weydiiyey dadka oo si farxadda ku wada noolaada diinta kaalinta ay ugu jirto
diinta islaamka waxay faraysaa dadka allah ka cabsi si farxad loogu noolaado qofka farxad inuu ku noolaado waxay u baahan tahay culeyska haayo in laga faydo haddii qofkii uu murugsan yaho xag caafimaad ka murugsan yaha amba xag dhaqaale ka murugsanya amba xag amni ka murugsanya farxad ma heli karo sidaas marka ilahay wuxuu yiri waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan qofka ilaahay ka cabsada ilahay wuxuu u yeelaa makhraj marka haddii qofka ay makhraj hesho ee culeyska haya laga qaado farxad yeli laakiin inay makhraj hesho waxaa ka horreya inay alla ka baqdo waxaan u sheegayaa bulshada reer juhar inay alla ka baqaan haddii qofka waa laka baqno farxad uu helaa xawaa'ijtiisa ilaahay u gudaa gabagabadii ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda dhallinyaradii isboortiga hirshabeelle siciid saalax cabdiraxmaan islamarkaana waxa uu ka warbixiyey doorka ay dhallinyarada ku leedahay farxadda isdhexgalka iyo horumarka dhallinyarada waxaan aaminsanaha dhallinyarada inay yihiin lafdhabarta oo markaan ka hadalno any activity ama wax walbo ama farxad ha ahaato ama waxyaabo kale ha ahaato waxaan aaminsanaha waxay tahay dhallinyarada khaasatan deegaanada hiirshabeelle waxaan aaminsanaha door weyn inay ku leeyihiin haddii aan dhahno maalinta farxadda adduunka qeyb walba ay ka mid ah wallaahi waxay la tahay marka laga hadlo farxad horta waa waxay ku xiran tahay maxaan ku dhahaa dhalinyarada lafsadooda marka farxad ma aaminsana inay jirto dhalinyaro la-aan cidda maxaan ku dhahaa mar walba farxadda muujiso ama cidda maxaan ku dhahaa kaalinta ugu weyn ka qaadato in nolol farxad la helo ama farxad si guud la helo inay aasaas u tahay ama aasaas u yihiin dhalinyaradan aaminsanaha walahi waxa ugu weyn looga qayb qaadan karo waxay tahay abuuritaan jawi ama isdhexgal maxaan ku dhaha taasoo mar walba keeni karto dhalinyarada inay isku yimaadaan ay muujiyaan farxadda si taasoo keeni karto isdhexgal weyn islamarkaana kor u qaadi karto farxadooda iyo jawigooda waxa uuna sheegay in maanta ay tahay maalin weyn islamarkaana ay ka mid tahay maalmaha loo dabaaldego ee ku astaysan labaatanka bisha maaj sanadka labada kun kow iyo labaatanka in ay tahay maalinta farxadda adduunka